kulanti wanaagsan dhegaystayaal intiinii la socotay barnaamijkan barnaamijkii ka horreeyey ee arrimaha dhaqaalaha waxaynu uga hadalnay doorka xoolaha nool ay ku leeyihiin kobaca dhaqaalaha ee dalka soomaaliya barnaamijkanna waxa uu daba socdaa barnaamijkaasi waxaana toddobaadkan diiradda ku saaraynaa doorka sidoo kale xoolaha la qalo ay ku leeyihiin kobaca dhaqaalaha iyadoo ay jiraan ganacsata aad u fara badan oo ka ganacsada hilibka qaybihiisa kala gedisan ee xoolaha ay soomaalidu dhaqdaan barnaamijkan oo faahfaahsanna goordhow ayaad dhegaysan doontaa hay-adda cuntada iyo beeraha adduunka ee faw loo soo gaabiyo ayaa waxa ay ku warramaysaa in dhaqashada xoolaha waddanka soomaaliya iyo ka ganacsiga xoolaha ay aad u sarrayso gudaha waddanka soomaaliya oo suuqaasi ilaa iyo shan iyo lixdan boqolkiiba ay dadku isticmaalaan waxaa jirta in marka qaar suuqyadaasi ay saameyn ku yeeshaan abaaraha waddanka soomaaliya ku dhufta iyo dagaalada waddanka soomaaliya meelo ka mid a ka dhacaya sida faw ay leedahay kobaca dhaqaalaha ee waddanka soomaaliya qayb weyn ayay ku leeyihiin ka ganacsiga xoolaha qaasim cabdisalaan yuusuf oo jaamacadda yidhiteeb ee magaalada istanbul ee waddanka turkiga ka diyaariyay dhaqaalaha ayaa waxa uu bandhiga v o a sharaxaad ka siiyey doorka xoolaha uu ku leeyahay kobaca dhaqaalaha ee waddanka soomaaliya marka ugu horeysa waddan kasta dabcan marka uu leeyahay waxa la yidhaahdo khayraadka ugu muhiimsan marka waddanka soomaaliya marka loo fiirsho khayraadyada ugu tira badan dabcan ama kaalinta ugu weyn dhaqaalaha ku yeesha waxaa kaalinta koowaad ka soo gelaya labada qayb ee kala ah xoolaha iyo sidoo kale beeraha marka marka la yidhaahdo qeybta xoolaha haddii aan usoo laabano qeybta xooluhu waxaa lagu qiyaasaa inay tahay waxa ugu tirada badan ama qeybta ugu weyn ee dhaqaalaha soomaaliya ka qeyb qaadata marka la yidhaahdo wax dhoofinta ama exportiga marka waxaana lagu qiyaasaa qiyaas ahaan marka hay-adahan waxa faaw oo kale iyo sidoo kale hay-adahan dhaqaaluhuba oo i m f ta ama world bankigaba in boqolkiiba boqolkiiba afartan ay dhaqaalaha soomaaliya xooluhu ay ka qayb qaataan koritaankiisa iyo sidoo kale xaaladiisa marka laga soo gudbo dhanka dhaqaalaha dabcan sidoo kale waxa weeye ama exportiga aan kasoo gudbin ama dhoofinta xooluhu saameynta ugu weyn ay ku leeyihiin waxa weeye dhaqaalaha gudaha hadday noqoto waxa weeye isticmaalkii iyo hadday noqoto caanaha hadday noqoto hadday noqoto dhaqasho dhinac walba waxa weeye waa hantida ugu weyn ee soomaalidu ay haysato marka dhaqaalaha boqolkiiba lixdan iyo shan waxaa lagu qiyaasaa dhaqaalaha wadanka gudaha in waxa weeye xooluhu ay dhinac saameyn kaga leeyihiin mar kasta oo dhinaca positiveka ama dhinaca waxa weeye togan waxaa jirta dhinaca kale in dad aad u fara badan oo soomaaliyeed ay ka ganacsadaan xoolaha la qalo islamar ahaantaasina u gudbiyaa qeybaha kala gedisan ee magaalada ay joogaan qaarkoodna waxaa jirta in ay u dhoofiyaan dalalka kale ee caalamka qaarkeed shirkadaha ka ganacsada hilibka ayaa waxaa sidoo kale ay shaqo abuur u sameeyeen dhalinyaro aad u fara badan oo soomaaliyeed kuwaas oo ka qayb qaata howsha habsamu socodka shaqada waxaa sidoo kale ay dhiirigelin u tahay xoololeyda si ay xoolahooda u dhaqdaan cabdikamaal maxamed sheekh cabdulaahi oo ah agaasimaha shirkadda hilibka soomaaliyeed ee somaali meat combany ayaa waxa uu bandhiga v o a u sheegay in shirkaddani ay shaqo abuur aad u fara badan u samaysay dhalinyaro ku dhowaad ilaa iyo laba boqol gaaraya taas oo qayb ka qaadata kobaca dhaqaalaha ee dadka soomaaliyeed shirkaddan ayaa waxa ay xarunteedu tahay magaalada muqdisho iyadoo la aasaasay kun sagaal boqol shan iyo sagaashankii waa kan cabdikamaal maxamed sheekh cabdulaahi oo arrimahani sharaxaad ka bixinaya shirkadda hilibka soomaaliyeed loo yaqaano sommeat waxaa aasaasay milkiilayaal soomaaliyeed lahaanshaheedana boqolkiiba boqol waa soomaali waxaana la aasaasay kun sagaal boqol sagaashan iyo shantii sababihii loo aasaasayna waxaa ugu muhiimsanaa ka ganacsiga hilibka hilibka qabow iyo midka la barafeeyo ujeedooyinkii xaqiijinaysana waxaa ugu muhiimsanaa soo saarista hilibka qabow iyo kan la barafeeyey iyo qodobka labaad u ah hadafkeedana waxa weeyaan in shaqo ay abuurto kan saddexaadna waxa weeye dhaqaale abuur kan afaraadna waxa weya ka ganacsiga kobcinta ka ganacsiga xoolaha iyo waxaa intaa soo raaca dhiirigelinta dhaqashada xoolaha sidoo kale waxay markasta shirkadda hadaf u ah ilaalisaana ka shaqaynta soo saarista hilibka markasta in la ilaaliyo nidaamka iyo standardka loogu talagalay hilibka soo saaristiisa waa tahay oo aan ula jeedo hayada waxyaaba aad ka dhawaajisay waxaa ka mid ah sababaha loo aasaasayna ka mid ahayd inaad dadka xoolaha aada dhiirgelisaan in la dhaqdo sidoo kalena shaqo abuur aada u samaysaan dhalinyaro ama dad aan shaqooyin haysan arrintaa markaan isdul tagno dhinaca shaqo abuurka bal ka waran doorka shirkadiinu ay ku leedahay inay shaqaalaysiiso ama shaqo ay u samayso dadka aan shaqada haysan ugu horeyn shirkadda waxaa u shaqeeya boqol iyo lixdan iyo toddobo shaqaale rasmi ah markii shaqooyin hilib dhoofin ah ay jirtana intaas way laba jibaarantaa oo waxaan qaadanaa shaqaalo fara badan oo part time ah oo kumeel gaar ah shaqaalahan qaadana waxay isugu jiraan dad xirfadlayaal ah dad aqoon sare leh sida dhakhaatiirta xanaanada xoolaha qolooyinka laboratoryga iyo shaybaarka ka shaqeeya waxay kaloo isugu jiraan qolooyin yani kale oo ayagan xirfadley ah oo ku shaqaysta yani qallinka xoolaha iyo nadaafadiisa iyo qaroojintiisa iyo barafayntiisa xanaankaas isku xiran oo dhan dad fara badan ayaa ka shaqeeya intaa keliya maaha shaqa abuurkee halkii safar oo aan dirno wuxuu dhaqaale u kordhiyaa qoysas badan oo soomaali ah laga soo bilaabo qofkii neefka xoolaha laga soo gaday kii soo gaday kii xoolaha soo raacay kii dulaalka ahaa kii suuqa joogay kii xoolaha soo raray kii baabuurka lahaa yacni kastamyadii kala duwanaa ee dalka ka jiray oo xoolahaas canshuuraha kala duwan ka qaadanayay lagudkeena xarunteena intaas ilaa iyo tukada ay ka baxaan yacni dad unbaa ku nool hawshaa socota oo mushaar ka helaya oo yani hawshaa socota qeyb ka ah inkastoo gudaha dalka soomaaliya goobaha qaar lagu qalo xoolaha ayaa dadka qaar waxa ay ka hadlaan ama su-aalay geliyaan fayadhowrka deegaanka lagu qalo xoolaha iyo sidoo kale caafimaad qabka xoolaha la qalo
waa runtaa annaga waxaan kaga duwannahay meelaha xoolaha lagu qalo ee kawaanada ah annaga waxaan leenahay warshad hilib iyo iyo kawaan dhammaan systemka ay ku shaqeeyaana waa systemka waafaqsan iso twenty two thousand nidaamkaas qualityga waafaqsan waaye haddana waxaan u soconaa systemkaasaan ugu guuleysan lahayn processor waan wadnaa qorshihii yani aan ku heli lahayn baan dariiqeedi haynaa waxaa ugu muhiimsan neefka annagana soo gaara dhakhaatiirta baarta markay dhakhaatiirta baarto kadib haddana qolada laboratoryga u gudbaa qolada laboratoryga jawaabay soo saaraan neefkii kasoo gudba jawaabta qolada caafimaadka ayaa u gudba qaybta qalliinka qaybta qalliinka ayadana brofesa sii mareysa markii neefkii la qalay kadib haddana waxaa lasii gelayaa neefka la qalay haddana baaritaan labaada lagu sameynayo ma yahay neef ku haboon in la isticmaalo hadduu neefkaas haddana kasii gudbo yani hilibkaas kasii gudbo arrintaas ayada ah baaritaankaas oo okay dhakhaatiirtii qolo shaybaarka ay saaraan waxa wuxuu u gudbayaa qaybtii qaboojinta iyo hadii haddii loogu talagalay yani si deg dega in lagu isticmaalo qabowgaa loo dira haddii loogu talagalay muddo dheer in la hayana qaybta barafaynta loo diraya dalkuna hadda ma lah qaybo noocaasa oo oo oo wax barafayn kara runtii waxay shirkadda xil isaga saartay standardka wadamada hormaray hilibkooda u isticmaalaan in annagana aan u isticmaalno runtii shirkadda investment xoogan ayay gelisay arrintaas ay u suuragelin lahayd dad tayo leh u qaadatay yani arrintaas ayada ahna yani aada iyo aad ayaa loogu dadaalay cabdikamaal ayaa waxa uu sheegay in hilibka xoolahani ay gaarsiiyaan goobaha hoteelada maqaayadaha iyo sidoo kale mararka qaarkoodna ay u dhoofiyaan dalalka dibadda macaamiishan waxay isugu jiraan macaamiil gudaha ah iyo kuwa dibadda ah gudaha annaga waxaan leenahay dukaamo dhowra oo meelo kala duwan magaalada kaga yaala oo hilibkeena lagu gado xataa dukaamadeenana dukaamadeedana standardka nadaafada way ilaaliyaan way ka duwan yihiin kawaanada caadiga iyo qolooyinka hilibka gada way ka duwan yihiin dhinaca dibaddana markaan ka hadlo waxaynu leenahay xafiis noogu yaal dubai oo noo qaabilsan iibka hilibka haddana hilibka in badan waxaan geenaa cumaan iyo wadamada ku xeeran ama si kale markaan u iraahdo gacanka carbeed meelaha macaamiisha ee ganacsi wadaagga ay yihiin waxaa ka mid ah hoteelada magaalada muqdisho ku yaallo zara idris maxamed waxa ay ka mid tahay howlwadeenada maqaayadda barwaaqo ee magaalada muqdisho waxaana v o a ay la wadaagtay waxyaabaha ay ka faa'iideen hilibka shirkadda somali meat company soomaali meat company muddo hadda muddo afar sano camal ah aba saddex sano iyo bilooyin ayaan ka qaadanayay adeega lana shaqaynayay oo maxaa haysay aan dee aan wada socod lahayn iyo xiriir gooni anigu waxaan qabtaa anigu suuqley baan ahaa marka horena maxaa haysay qudaar milkiina qudaara aysana oo hoteelo iga qaadan jireen markii dambena qaybtaa hilibkan ku biro adigu waxaan ka qaadan jiray neef dhaylo ah maqaaxi baan furtay marka adigu waxaan ka qaadan jiray neef dhaylo ah iyo hilib geel maasha allah alxamdulilah wallahi meel aan hadda u dhigo aan isleeyahay waa way dhaantaa ma garanayo wax kabadkadina aad buu u fiican yahay dhalinyarada joogta dhalinyaro nadiif ah oo la tababaray oo maasha allah marka bal ka waran ganacsi ahaan hawshani markaad xiriirkaasi samaysay ganacsigaaga iyo isbedel miyaa jira oo aad noo sheegi karayso markii hore waxaan ku galay bal hubi yacni ganacsi wuxuu yahay oo maanta xamar aad ka qaban kartid alxamdulilahi rabbilcaalamiin adigu wacyeelyo badan baan soo maray laakiin maanta maalin aan ka qurux badnahay ama aan iiga fiican yahay ama iigana jiido fiican yahay ma jirto guud ahaanna dhegaystayaal barnaamijka bandhigga v o a intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa tan iyo kulan dambe nabadgelyo